gogolo nabadeed oo dareertay muddo dumay saddex maalin iyo weliba laaki gebgabeeyey degmada diinsoor ee gobolka baay gebagabadii welibaa ku qayb galay guddoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin cabdi odayaalka dhaqanka taliyaasha ciidamada sida milatariga booliska nabad sugidda daraabiishta guddoomiyaha maxkamadda degmada iyo mas-uuliyiin kale gogolo nabadeed oo horey uusan dahfuriy madaxweynaha koonfur galbeed iyo welibaa garbadeen ku hay ee guddiga odayaalka dhaqanka koonfur galbeed oo lan xeel saaray inay xal ku sheenaan shaqaaqooyin dhex taalay lama beelood degmada diinsoora wadadegawa malaaq cali malaaq xasan malaaq cali khataar iyo aqriye waliili kaheli iyo go-aanadii laku saaraya gogola ujeedo dhexdhexaadin laba beelood oo walaalo ah oo kale ah dabare iyo geeladle ee degmada diinsoor beesha dabare waxay sheegteen in uu soo gaaray toddoba ragga hal dumar oo dhimasho dhimasho ah iyo shan qof oo dhaawac ah dhinaca kale beesha geeladle waxay sheegteen in uu soo gaaray toddoba qof oo dhimasho ah iyo saddex qof oo dhaawac ah annagoo ah guddigii dhexdhexaadinta waxaan go-aaminay arrintan hoos ku xusan toddobadii ragga ah ahaa iyo qofkii dumarka ahaa in ay bixiyaan reer geeladle diyadooda si waafaqsan shareecada islaamka iyo xeerka dhaqanka waafaqsan labada beelood iyo shantii qof oo dhaawac kale ahaa dhimashada iyo dhaawacyada reer geeladle beesha geeladle waxay sheegteen toddoba dhimasho ah iyo toddoba dhimasho oo rag ah waxaana uu u xukunay lix qofood oo raggaas dhintay ka mid ah waxaana ka reebnay hal qof oo horey sabeentiisa loo xidhay taasi oo ka dhaxaysay dabare iyo ajuuraan sidaas daraaddeed lix qof waxaa laga rabaa magtooda beesha dabare sida shareecada islaamka waafaqsan iyo xeerka dhaqanka labada beelood waxaan kale oo go-aaminay dadkii kale oo qadiyadaas u xirnaa oo labada beelood kale ah in dhammaantood la soo daayo malaaq maxamed yaaquub derow iyo suldaan suufi suldaan muye weliba ayuu ku mid ahaynaa odayaalka dhaqanka dhexdhexaadyaa iyo beelo dagaalameeya meelasaya dardaaran ha ku jeediyana may fadaana inaysan nii fududaytan go-aamadan una habgaarni nii la qaadataan markan ka horreey dhammaantiin sidaysan u dhamtin may kalaa ninkige dhibaatada hana naqat ini lankuwal isku dilo oo haddana magaalada dhinishako isku roogo mayboah nasiib daruuha sidaas daraadartii ameernaylanka hadda ka bacda bilan maanta taariikhda sideed roog shalay haytay go-aanka markaa noo bahay in ilankii saacadaas walay ku dambeey wal dilo in la dilo oo kas imaamna walan dilo degmadan qalaasi badan iyo wakti dheer muddo dheer maana oo soo dareer marka dhibaatadan rabiday goynahay dhibaatada andareer ayaa maana unxidin oo fadayn osqoodsadan dhibaatada in la gooy jeebka bacdikay marka walaaga sharci ah oo islaamka iyo dhaqanka labada beelood dhaqani ah in la fuliyo dhiniinka lamada beel ee heshiiska deeri ayaa odayaalsho dhaqanka hadhawaayan in nabeed lagu wada shaqeeyay heshiiskani iyo dhaqan geliy doonana marka aankayn ujeedadii keli oo inta insuri meewane maadaama ina sullaankii dabara agi in warsada codsadana in warqaday in oo go-aanka agballi hibloogi war dheere dadka hortay fadhiya iyo dal i dibid meelba roogtaan maybaba siin ku codsadeen ini golaha dhaqanka iyo guddigii arrintan layn hal saaray arrintii go-aankiiyo haadeereen
gudoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin cabdi iyo anka dambeyntii kabaaqi ku shaqeeya ku nabado colaadina meelasay la kuroojiya xaqiiqdii waa maalin xasuus iyo xushmad mudan gogashii nabadeed ee uu horay inoogu fidiyey inoogu dhawaaqay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaleen xafidahullah ee uu ugu tegay golihii dhaqanka koonfur galbeed xibnihii loo soo xil saaray in beelihii walaalaha ahaa ee walaalihii reer dabare iyo reer geelidle khilaafaadka ama waxyaabaha horgufta ah dhibka ka dhex gaaray inay xal ka gaaraan muddo dhowr iyo toban cishana soo socotay maalinba marxaladay tegaysay maalinba marxalad shalay maalmo ka hor waxay ahayd sabeen maalmo kadib waxay noqotay in lagu wareejiyo odayaashii dhaqanka labada dhinac waxay kala tabanayeen maantana ilaahay mahaddii waxaa ah odayaashii golihii dhaqanka ee koonfur galbeed waxay soo saareen iyagoo si xorriyad iyo xushmad ku jirta oo looga dhegaystay waxay soo saareen wixii ay qabaa'ilada kala sheegteen wixii ay ka soo qabsadeen ay soo saareen